بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ولا يكون صاحب الحال إلا معرفة كما تقدم في الأمثلة أو نكرة بمسوغ نحو في الدار جالسا رجل وقوله تعالى في أربعة أيام سواء وعن كجنا باب الحال مؤلف رحمه الله تعالى وحكى لي أحكام حال أوليه wuxuu hore noogu soo sheegay xaalku inuusan noqon ilaa nakira nakira mooye wax kale xaalku ma noqdo buy haddii xaalku uu ku dhaco bilafdi lmacrifa waxaa lagu awilayaa nakiro ayaa lagu awilayaa wuxuu kaloo noo soo sheegay xaalka sida qaalibka inuu mushtaq yahay mararka qaarna waa laga yaabaa inuu noqdo jaamid laakiin markuu jaamid noqdo waxaa lagu ta'wiilinayaa mushtaq markuu jaamid noqdo waxaa lagu ta'wiilinayaa mushtaq wuxuuna noo sheegay saddex tusaalo oo mid walba xaalka uu jaamid noqonayo mushtaqna lagu awilayo midka koowaad wuxuu ahaa mid ku saabsan tashbiih yacnii qof dumara oo lagu shabahayo qamar iyo dayax kan labaadna wuxuu ahaa yacni mufaacala wax laysla samaynaya oo labada jaanib ka imaanaya ka saddexaadna tartiib waay mufaacalada waxaa la yidhahdaa wax labada dhinacba ka dhacaya midda saddexaadna waa tartiib tartiibuu tusaalu yahay kan hore waa tashbiih badat iljaariyatu qamaran dayax waa lagu shabahayaa sooma waa lagu shabahayaa tan labaadna mufaacalo weeyo bictuhu yadan biyadin yadan biyadin labada jaanibba way ka dhacaysaa almufaacala waa wixii laysla sameeyo labada qofba baa'ica iyo mushtari iyo mushtariga qofka wax iibsanaya ah labaduba way ka dhacaysaa gacmaha in laysku yacnii gacmaha laysku geliyo oo qof walba qofka kale wuxuu uu ka rabo uu siiyo midda saddexaadna tartiib waay udkhuluu rajulan rajulan ay mutaratibiina idinkoo tartiibsan gala way saddexda uu sheikhu keenay mid walboo ka mida waxaa lagu awilay mushtaq ayaa lagu awilay waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha sheikhu uu sheegay min axkaami alfaacil ka mid ah min axkaami alxaal xaalku ma dhaco ilaa bacda tamaami alkalaam kadib wuxuu guda galay sheikhu tamaamu lkalaam inuu noo sharo ma almaqsuudu bitamaami alkalaam tamaamu lkalaam maxaa loola jeedaa waxaa laga wadaa buu yidhi bacda jumlatin taamatin ayuu dhacaya intaa uga maharino waa sii caddeeya wuxuu yidhaahday kama tirsana labada qeyb ay jumladu ka kooban tahay mid ka mida ma ahan xaalku ujeeddaduna ma aha in kalaamka uu ka deeqtoomayo xaalka saas lagama wada buu yidhi wuxuuna noo keenay kadib tusaale tusinaya inaan laga deeqtoomi karin xaalka walaa tamshi fi lardi maraxan maraxan lagama deeqtoomo haddii kale macno faasidaa ka dhalanaya maa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa laacibiina laacibiina waa xaal haddii lagu gaabsado maa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa macnuhu saxiix miyuu noqonaya saxiix ma aha alla samaawaadka iyo arada iyo wixii udhexaysaba asigaa abuuray waxaa laga maarmaana laacibiina in la sheego oo xaalkii ah xaalaan nahay kuwa ciyaaraya maanan abuurin samaawaadka iyo arradii waxay udhexeey taa marka waxay adil tusaalooyinkaasi waxayna tusinayaan inaan xaalka laga maarmin markii la leeyahay xaalku waa fadla ama la leeyahay waxa waaye bacda tamaami alkalaam ayuu dhacaa waxaa loola jeedaa jumlada labadeeda qaybood kama tirsana intaa keliya loola jeedaa ee waa laga deeqtoomaa ma aha wuxuu yidhi mualifku raximah llah walaa yakuunu saaxibu lxaali saaxibulxaalka ma ahaada buu yidhi ilaa macrifatan macrifo mooye wax kale ma noqdo saaxibulxaalka kamaa taqadama sidii soo hormartay fi lamhilati tusaalooyinkii ku soo hormartay tusaalooyinkan soo marnoo dhan saaxibulxaalka macrifo ayuu ahaa saaxibulxaalka macrifuu ahaa saaxibulxaal waxaan macrifo ahayn ma noqdo aw nakiratan ama wuxuu noqdaa nakiro laakiin hadduu nakiro noqdo wuxuu nakiro ku noqonayaa bimusawiqin yani waaa wuxuu xaalka loogu ogolaanayaa bimusawiqin ay bisababi musawiqin musawiq bimacnaa waa mujawiz limajii'i اlxaali minhu musawiq bimacnaa waa mujawiz limajii'i اlxaali minhu macnaha waa mid bannaynaya xaalka inuu xaggiisa ka ahaado yacni inuu saaxibulxaal noqdo ayuu bannaynayaa marka asalku waxa waaye xaalku waa macrifa saaxibulxaalku waa macrifa hadda waxaa laga hadlaya waa saaxibulxaal waxaan u malaynaya in la kala fahmayo alxaal iyo saaxibulxaal alxaal asiga waa soo marnay laa yakuunu ilaa nakira hadda waxaa laga hadlaya waa saaxibulxaal ee xaalkii ma aha saaxibulxaal waxaan macrifo ahayn ma noqdo hadduu nakiro noqdo wuxuu ku noqonayaa bimusawiq ay bimujawiz mid banneeya limajii'i lxaal xaalka inuu ka yimaado saaxibulxaalka mid bannaynaya ayuu ku noqon karaa nakira yacni waa in waa inuu jiro wax u bannaynayo hadda ka hor waxaan soo marnay mubtadaha markii laga hadlayay waxaa la yidhi mubtaduhu nakira ma noqdo ilaa bimusawiq tanna waa sidii oo kale saaxibulxaal nakira ma noqdo ilaa bimusawiq asalku saaxibulxaalka waa macrifa hadduu nakiro noqdona waa in musawiq jiro tusaalooyinkii ku imaanaysaa musawiqaadka naxwu fi daari jaalisan rajulun fi daari jaalisan rajulun fi daari jaaru majruurkan waa khabar waa khabar muqadama jaalisan waa xaal xaalkaani asigana waa soo hormaray xaalku wuxuu dhacaa soo maaha bacda tamaami alkalaam hadda tamaamu lkalaam miyaa dhacay hadal ma dhamaystirmina waa kala dhex galay idan jaalisan xaalkan waa la soo hormariyey rajulun waa mubtadaun muahar meeshaan marka laba musawiq ayaa ku jirta musawiqa koowaad waxa waaye rajulun inuu mubtado noqdo wixii u baneeyaa meeshaani ku jira waxa u baneeyana waa maxay inuu mubtado noqdo jaaru majruurkan waaye khabarka ah ee soo hormaray horaan usoo marnay haddii khabarka uu yahay jaaru majruur oo lasoo hormariyo in la ogolaanayo inay nakirada noqoto mubtada musawiqa labaad waxa waaye jaalisan in laga xaaleeyo rajulun hadda saaxibulxaalka waa rajulun xaalkana waa jaalisan rajulun oo saaxibulxaala hadda muxuu yahay nakira miyaa mase macrifo waaye rajulun waa nakira rajulun waa nakira saaxibulxaalkana maxaa shardi ahaa inuu macrifo noqdo hadda saaxibulxaal waxaan haynaa nakiro noqday laakiin musawiq ayuu haystaa musawiqaas waxaa waaye taqdiimu lxaali calayhi xaalka inuu asiga kasoo hormaray musawiqa u banaynaya waxaa waaye taqdiimu lxaali calayhi xaalku waa inuu asiga kasoo hormaray soo hormarka hadda xaalka lasoo hormariyey ee saaxibulxaalkii laga soo hormariyey soo hormarintaasi waa musawiq waxay u banaynaysaa inuu saaxibulxaalka nakiro noqdo soo hormaridda xaalku waxay banaynaysaa inuu saaxibulxaalka nakiro noqon karo sidaas waay siduu shiiku tusaalaha u keenay haddii sida shiika u sheegay waa saan hadda raacnay oo icraabta ku raacnay fi daari waxaan nidhi waa khabar muqadama rajulun waxaan nidhi waa mubtada muahara jaalisanna waa xaal saaxibulxaalkiina yaa waayaa la yidhi waa rajulun waxaana u baneeyey inuu saaxibulxaal noqdo musawiq ou haysto oo ah taqdiimu lxaali calayhi xaalka inuu kasoo hormaray maqsuudkii ujeedadu sheikhu waa intaas oo tusaalaha u keenay laakiin haddii sidaan mualifku ugu tusaaleeye loo raaco sida mualifku u tusaaleeye haddii loo raaco waxaa kal waxaa kaloo ka dhalanaya saaxibulxaal iyo xaalkii caamilkoodu inuu kala duwanaado saaxibulxaal iyo xaal caamilkoodu inuu kala duwanaado ayaa ka dhalanaysa jaalisan caamilay u baahan tahay xaalku soo caamil uma baahna aaway caamilu nasbi caamilkan mansuubka ka dhigay ayaa loo baahan yahay rajulun oo mubtado ahna caamilay leedahay mubtadahan wax marfuuc ka dhigay caamil wey oo markaan icraabayno waxaan leenaha waa mubtada-un marfuuc soo maha mid la rafciyey wa haddii mid la rafciyo la yidhi maxaa jira kii rafciye waa inuu jiro soo maha labadooda caamilkoodu waa kala duwan yahay haddii sida sheikhu noogu tusaaleeyey aan u raacno sababtoo ah jaalisan waxa nasbinaya rajul ma noqon wixii rajulun nasbiyey ma noqon karaan wixii rajulun rafciyey oo marfuuca ka dhigay ma noqonayaan wixii jaalisan nasbiyey idan jaalisan yaa ku camal falay jaalisan waxaa ku camal falay jaaru majruurkan oo ku tacalluqaya istaqara ama mustaqirun isim faacil ama ficil ku tacalluqaya kaasaa nasbiyey oo jaalisan ku camal falay haddii nidhaha marka jaalisan fi daari ayaa ku camal fashay rajulun yaa ku camal falay caamilka rajulun yaa waaye yaa rajulun caamilkiisa yaa waaye ee marfuuca ka dhigay alibtidaa caamilkii macnawiga ahaa waay waayahay mubtadaha caamilkiisu waa macnawi waa marfuucun bilibtidaa sidaasaa la dhihi jiray idan caamilka waa kala duwanaade jaalisanna fi daari baa ku camal fashay rajulunna waxaa ku camal falay caamil macnawi oo ibtidaa layihaah arrintaana lama ogola xaal iyo saaxibul xaal caamilkoodu waa inuu waaxid noqdo xaal iyo saaxibul xaal caamilkoodu waa inuu waaxid noqdo yacni midka ku camal falaya xaalka oo nasbinaya ayaa laf ahaantii ku camal falaya saaxibul xaalka matalan markaad tiraahdo laqiitu cabdallaahi raakiban waxaan la kulmay cabdallaahi cabdullaahi ayaan la kulmay raakiban xaalu yahay mid cabdullaahi gaadiid saaran saaxibulxaalkii aawey yaa saaxibulxaalka waa cabdallah soo ma raakibanna waa xaalkii cabdallaahi waa mafcuulu bihi yaa ku camal falay rakibtu ayaa ku camal fashay raakiban waa xaalkii yaa nasbiyo ku camal falay rakibtu ayaa ku camal fashay halkaa ficila labadoodaba ku camal falay ficilka yani laqiitu ficilka laqiitu waa ku camal falay laqiitu wuxuu ku camal falay cabdallah wuxuuna ku camal falay xaalkii oo ah raakiban labadaba laqiitu ficilka ayaa ku camal falay ficilka laqiya ayaa ku camal falay tusaalooyinkan soo marno o dhan haddaad dib u raacdaan xaalka iyo saaxibulxaalka caamilkoodu waaxid waa hal caamilaa ku camal falay hal caamil ayaa ku camal falay fakharaja minhaa khaa'ifan tusaalooyinkan soo marnay ku jirta soo mahan aayaddaasi fakharaja minhaa khaa'ifan saaxibulxaalkii aawey yaa waa damiir mustatira taqdiiruhu huwa waaya damiirkaas mustatirka ah ee taqdiiruhu huwa uu yahay waa faacilkii waana saaxibulxaalkii yaa ku camal falay yaa ficilka kharaja khaa'ifan waa xaalkii yaa nasbiyey khaa'ifan ficilka kharaja idan xaalka iyo saaxibulxaalka caamilkoodu muxuu noqday waaxid uu noqday saasaa laga reeba halkaan inay noqoto ma dhicin sida sheikhu inoogu tusaaleey haddii la raaco ma dhicin waxaa markaa culammada qaar ay yidhaahdeen tusaalahan oo kale waxay yidhaahdeen jaalisan iyo rajulun waxay yidhahdeen horta saaxibulxaalka rajulun ma aha qaara waxay yidhaahdeen saaxibulxaalka rajulun maba aha oo saaxibulxaalka ayaa noqonaya waxay yidhahdeen fi daari jaaru majruurkaasi damiira ku hoos qarsoon waxaan u tegi doonaa insha allah markaan muusilu tulaabka dhigan doono jaaru majruurka iyo darafka mararka qaar sida ficilkii u shaqeeyaan oo faacilay qaataan jaaru majruurka iyo darafka mararka qaar sida ficilkii u shaqeeyaan oo faacilay qaataan baab goonihii u sameynaya waxaa marka jaarumajruurka ku hoos jira horta waa maxa muxuu ku tacalluqaya jaarumajruurkan yaa istaqara ama mustaqirun istaqara maxaa ku hoos asturan damiir faacil ah soo maaha kaasaa wuxuu yahay saaxibulxaalka damiirkan fi daari ku hoos jira ayaa wuxuu yahay saaxibulxaalka jaalisan rajuluntaana waxa waaye waa mubtada nakiro mubtada waayo laakiin musawiq haysata intaas wax dhaafsiisanay leedahana ma laha jaalisan markaa yaa ku camal falaya wixii damiirkaas ku camal falay ayaa ku camal falaya damiirkii aan nidha saaxibulxaalka wuxuu ku camal falay ayaa jaalisan ku camal falaya markaas caamilku muxuu noqonayaa yaa caamilku waaxid uu noqonayaa soo maaha haddaan nidhaahno fi daari damiira ku hoos asturan mustatira damiirkaasna waxaa ku camal falaya wixii yani fi daari oo u qarsoon yahay istaqara ama mustaqirun ku tacalluqaysa ayaa ku camal falaysa jaalisanna ayadaa ku camal falaysa marka saaxibulxaalku wuxuu noqonayaa damiirka ku hoos jira jaaru majruurka jaalisan waxaa nasbinaya waxa waaye jaaru majruurkan meesha uu ku tacalluqaya wuxuu ku tacalluqayaa nasbinaya idan caamilkoodu muxuu noqday waaxid oo noqday haddaan sidaa yeelno waxaan ka badbaadaynaa arrintii la diidanaa inaan ku dhacno sidaan dambe haddii la yeelo oo jaalisan aan idhaahno saaxibulxaalka rajulun ma aha ee waa damiirka ku hoos asturan fi daari maxaan ka badbaadaynaa inaan ku dhacno wixii la diiday oo ah saaxibulxaalka iyo xaalku inay laba caamil kala yeeshaan ilin lama ogole laakiin haddii sida shiiqa noogu tusaaleeye la raaco waxaan ku dhacaynaa arrin maxduurahoo mamnuuca oo la diiday oo ah laba caamil inay kala yeeshaan xaalka iyo saaxibulxaalka waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo oo si kale maan u midayno caamilka xaalka iyo saaxibulxaalka oo sidee u midaynaynaa rajulun wixii ku camal falay maa niraahna jaalisanna ayagaa ku camal falaya rajulun maxaa yaa ku camal falay yaa caamil macnawiya soo maaha caamilkaas macnawiga laftirkiisa maa nidhaahna asaa ku camal falaya xaalka maxaa la yidhi maya lama ogola sababtu waa maxay lianna alibtidaa'a laa yacmalu bilfadalaat ibtidaaga kuma camal falo waxyaabaha fadalaadka ahe dheeriga lianna alibtidaa'a laa yacmalu bilfadalaati لأن الابtidاء laa yacmalu bاlfadalaat alfadalaat waa maxay alfadladid aan soo mari jirno waa fadla soo laguma sheegin xaalka xaalka laftirkiisa wuxuu ka mid aha waxyaabaha dheeriga lagu sheego soo maha inkastoo la sheegay in macno kale ay leeyihiin ibtidaaga kuma camal falo bilfadalaat qaacido waa alibtidaa wuxuu ku camal falaa keliya mubtada uu ku camal falaya alibtidaa soo caamilkii macnawiga ahaa ma ah caamilkaasi macnawiga kuma camal falo wax ka baxsan mubtadaha fadalaadka iyo waxyaabaha dheeriga kuma camal falo taas marka maxay noo diiday inaan jaalisan nidhaahno caamilkeedu waa ibtidaa inaan nidhaahno taasaa noo diiday idan haddaanan caamilkii midayn karin haddii rajulun aan ka dhigna saaxibulxaal caamilkii xaalka iyo saaxibulxaalka ma midayn karno haddaan laba caamil u kala samaynana maxaan ku dhacnay arrin la diidanaa ayaan ku dhacnay hal midaan ku midayn karnaa caamilkii waa sidii culammada kale ay sheegeen inaan samayno oo ah inaan nidhaahno saaxibulxaalka waa damiirka ku hoos asturan fi daari markaasaan waxaan awoodi karnaa inaan caamilkii waaxid ka dhigno caamilkii xaalka iyo saaxibulxaalka inaan waaxid ka dhigno ma la fahma meeshaasi shiiku laakiin siduu noogu tusaaleynayo maxduuraa lagu dhacaya wax la diidaa lagu dhacaya sida shiiku noogu tusaaleynayo haddii lagu socdo ilan shiikh wuxuu ka rabaa inuu rajulun saaxibulxaal ka dhigu rabaa soomaa tusaalaha halkaasuu u wadaa haddii sidaa la yeelana arrintii la diidayay ayaa qoorta lala gelaya wa qowlihi tacaala fii arbacati ayaamin sawaa'an aw xaalka xaalka waxaa waaye sawaa'an meeshaan sawaa'an inay xaal noqoto waxa laga xaalaynayana waa maxay arbacadaa laga xaalaynaya fii arbacati ayaamin arbaca waa nakira arbaca waa nakira wax walba arbaca noqon kara soo maha afarta waxyaaba badanaa noqon kara waa nakira laakiin haddana waa laga xaaleeyey oo hadda nakiradan waxay noqotay saaxibulxaal waxa u baneeye waa maxay takhsiisaa u baneeyey horumar ma aha meeshaan takhsiisaa u banaynay hadda ka hor waxaan soo marnay musawiqaadkii mubtadaha waxaan ku soo marnay haddii nakirada la khasiso inay mubtado noqon karto saasaan soo marna soo maaha khamsu salawaatin katabahunna allahu calaykum khamsu salawaatin khamsu nakiray ahayd laakiin maxaa loo idaafeeyey salawaadaa loo idaafeeyey idaafadaasi maxay khamsadu ka faa'iidaysatay takhsiis maxaa yeele khamsa haddii la yidhaahdo salaad keliya ma noqonayso waa nakira caam waay laakiin markaa salawaad ku gaar yeesho nakiradaasi waa soo khasistay oo waa soo dhawaysay tanna sidii oo kale waay markaad arbaca tiraahdo waa nakiro caama laakiin ayaam markaa ku qaydo maxaa meesha ka baxaya waxaan ayaam ahayna ka baxaya waa nakiro lasoo khasisay idan nakirada haddii lasoo khasiso macrifay usoo dhawaataa hadday macrifo usoo dhawaatana maxaa loo banaynayaa inay saaxiibulxaal noqotaa loo banaynaya fii arbacati ayaamin afar maalmood dhexdood sawaa'an xaalay afartaasi yihiin kuba siman markaas sawaaan waa xaal saaxibulxaalkana waa arbaca musawiquna waa takhsiis bilidaafa almusawiq waxaa waaye takhsiisuhu bilidaafati idaafo in lagu soo khasisay taasaa musawiq u ah oo u banaynaysa inay arbaca saaxibulxaal noqoto وqwlihi tacaalى وmaa أhlaknaa min qaryaة إilaa lahaa mundiruun وmaa أhlaknaa maanan halaagin buu yihi allah subxaanaه wa tacaalى min qaryaةi ay qaryatan qaryo ma halaagin ilaa lahaa ilaa waxay lahaayeen qaryadaasi mundiruuna kubadiga xaalay lahaayeen kubadiga un baan halaagnaa buu leeyahay وmaa أhlaknaa maadaani waa naafiya أhlaknaa waxay ka kooban tahay ficil yo faacil mintaani waa xarfu jar laakiin waa sila wa towkiid markii qur-aanka la joogo maxaan leenahay sila wa towkiid laakiin fii kayri اlqur'aan maxaa la yidhaahdaa zaa'ida marka mintaani zaa'ida waay fii kayri اlqur'aan laakiin halkan ta'aduman maca alqur'aan ayaan waxaa leenahay sila wa towkiid ta'aduman maca alqur'an waxaa laga wadaa qofka caamiga ah ee ku dhagaysanaya markaad tidhaahdo kelimadan ama xarafkan waa zaa'id wuxuu u fahmayaa wax laga maarmo oo wax macnaa aan ku fadhin oo aan qiimo lahayn oo la yska keenay meeshaasna waxaa ka imaanaysa qur-aanka in si qaldan macno qaldan caamadu ay ka fahmaan aadaabta si loo ilaaliyo kalaamka ilaahay wax laga maarmo kuma jiraan hal xaraf oo laga deeqtoomi karo kitaabka ilaahay kuma jiro laakiin waxaa laga wadaa towkiida loo keenay mintaan iyo wixii la midka sila wa towkiid markii lagu leehay wax in lagu adkeeyaa loo keenay adkeynta laftirkeeda soo macno iyo ujeeddo ma laha ujeedday leedahay idan mintaanu sila wa towkiid wey qaryatin waa mafcuulu bihi waa mansuub wa calaamatu nasbihi maxaa leedahay fatxatun muqadaratun manaca min duhuurihaa ishtigaalu lmaxali bixarakati lmunaasaba xarakatu lmunaasabada hadda meesha taallaa waa midda min keenta mintan xarfujarka xarakaday keentay waa xarakadii u munaasabka ahayd ayada qaryatin majruurkaasi ama kasradan saaran qaryatin waxa keenay waa munaasabada min oo mintaana xarfu jar ah mintaan xarfu jarta ah ayaa sabab u ah marka qaryatin sida saxiix yani waxa waye waa mafcuulu bihi w laakiin calaamadii nasbada ma daahirayso oo meeshaan kasro oo munaasaba ayaa haysato oo mintaani ay wadato hadda qaryatan baan leenaha markaan fasirayna soo ma arko wamaa ahlaknaa min qaryatin ay qaryatan maanan halaagin qaryad buu leh alla subxaana wa tacaala qaryo maanan halaagin qarya noocay doonto qaryadaasi ha noqoto qarya waa nakira qarya waa nakira hadda qaryo mucayana lama sheegin qaryooyinkuna waa badan yihiin soo maha nakira way waa magac caama sida rajul oo kale waay qarya ilaa waa aadaatu xasrin xasri iyo koobid bay faa'iideynaysaa lahaa waa jaaru majruur laamta xarfu jar ah iyo ha-daasi oo isimkii majruurka ah lahaa waa jaaru majruur jaaru majruurkana waa khabar muqadama mundiruuna waa mubtada muahara waa mubtada waa marfuuc calaamadiisa rafcadu waa alwaa waa jamc mudkar saalim waay jumladan marka mubtadaha iyo khabarka ka kooban fii maxali nasbin waa xaal waljumlatu min almubtada'i walkhabar fii maxali nasbin waad leeda xaal yaad ka xaalaynaysaa waxaad ka xaalaynaysaa qarya oo qarya soo nakiro ma aha nakiro waay waa nakira laakiin musawiqay haysataao musawiqeedu waa nafiga nafiga ka hormaray waay musawiqeedu waa nafiga ka hormaray musawiqaadka mubtadahana waa ku jirta soo maaha nafiga inuu hormaro markii nakiradu ay mubtada noqonayso tanna sidii oo kale waay nafyi baa ka hormaray nafyigaasi wuxuu u banaynayaa inay noqoto saaxibulxaal nakiradaani inay saaxibulxaal noqoto ayuu u banaynaya waa la fahmsoomaa tusaalahaasna ilaa lahaa mundiruuna lahaa mundiruuna jumladan mubtada ee khabar ka kooban waa xaal saaxibulxaalkana waa nakira laakiin waxay ku noqotay bimusawiq musawiqaasna waa taqadumu nafyi calayha nafyiga ka hormaray waaye wa qiraa'ati bacdihim iyo qaarkood qiraa'adooda ayaa la mid ah oo tusaale u ah ay akhriyeen walamaa jaaءahum kitaabu min cindi illaahi musadiqaa qiraa'ada mashhuurka ah oo loo badan yahay waxay ahayd musadiqun walamaa jaaءahum kitaabu min cindi illaah musadiqun laakiin qiraa'ada shaahidka hadda noogu jiro musadiqun midda dhahaysa ma ah shaahidka wuxuu ku jiraa qiraa'adan kale ee ah musadiqan walamaa jaaءahum markuu u yimid kitaabun kitaab kitaabkaasoo min cindi illaahi alle agtii ka ahaaday musadiqan xaaluu yahay kitaabkan mid rumaynaya walamaa jaaءahum lamtaani raabito wayo waxbay isku xirtaa laba shay jiritaankooda isku xiraysa waa xaraf jaaءahum kitaabun maxay ka kooban tahay jaaءahum kitaabun ficil iyo faacil iyo mafcuul jaaءahum damiirka yani hada waa mafcuul kitaabunna waa faacilki min cindi illaah mintu waa xarfu jar cindi waa majruur bimin wa calaamatu jarhi waa kasra daahira cindi waa mudaaf lafdu اljalaala mudaaf ilayhi w jaaru majruurkan marka waa sifa lilkitaab jaaru majruurkan waa sifa lilkitaab kitaabka ayuu sifa u yahay musadiqanna waa xaalki musadiqan xaalkan yaa laga xaalayn saaxibulxaalkiyuu noqonaya saaxibulxaalku waa kitaab kitaabku soo nakira ma ah kitaab waa nakira walamaa jaaءahum kitaabun kitaab waa nakira see ayadoo nakiraa saaxibulxaal u noqotay musawiq ayay haysataa musawiqana waa maxay waa sifada la sifeeyo nakirada haddii la sifeeyo macrifay usoo dhawaataa nakirada haddii la sifeeyo macrifay usoo dhawaataa musawiqaadkii mubtadahana ka mid ay ahayd sifadu waxyaabaha mubtadaha u baneeya inay nakirada mubtada noqoto sifadaa ka mid ahayd tanna waa sidii oo kale sababtuna waxaa waaye haddii nakirada la sifeeyo nakirada waxaan hore usoo marna nakirada inuu yahay ismu shaa'ic soomaa fii jinsihi shaa'ic fii jinsihi inuu noqdo waa kasoo dhawaanay way ka soo dhowaanaysaa waxay usoo dhowaanaysaa dhankii macrifaday usoo dhowaanaysaa hadda tusaalaha walamaa jaaءahum markuu u yimid kitaabun kitaab kitaab markii la iطlaaqo waxay noqon karaan kitaabada ka yimaada min cindi illaah waxay kaloo noqon karaan ama uu noqon karaa kitaab ka yimid min cindi gayr illaah oo insaanku ay madmadoobeeyeen oo ayagu ay qorteen basharka qaar ka mida ay qorteen intuba waa ku dhawoobaysaa soomaa haddii kitaab la sheego ilan kitaab macnaheedu waa maktuub waa mid la qoray wa kitaab bimacnaa waa maktuuba waa mid la qoray hadda kitaabkaan aan akrinayno waa kitaab sooma laakiin min cindi illaahi miya maya mualifkaanaa qoro iska leh asaa jamciyo aruuriyey kitaabada culammadu ay qoraan oo dhanna waa min cindihim haba ku qoraan nusuus ka timiday allah subxaana wa tacaala xaggii sida aayaad qur'aana iyo sunnadii nebiga sala allahu calayh wasalam laakiin hadallada carabiga ahee ku jira waa waxay ayagu alifteen oo ayaga ay qoreen idan kitaab waa caam wuxuu ku dhawoobayaa kitaab oo dhan wax walboo la qoro uu ku dhawoobayaa markii la yidhi min cindi illaah maxaa meesha ka baxay min cindi gayri illah wixii ka ahaadoo kitaabba ah idan sooma soo dhowaan ilan qayb dhan oo nakiradii kamid ahaa baxday oo wixii min cindi gayr illaahi ka yimid nakiradan waa la soo dhoweeyey waxaana lagu soo dhoweeyey bisifa sifadan la sifeeyey ayaa lagu soo dhoweeyey markay sidaa u soo dhowaatay waxaa bannaanaaday in laga xaaleeyo in laga xaaleeyaa bannaanaatay walidaalika waxaan soo marno hadda ka hor kelimadda samictu markii laga hadlayay haddii nakirada la sifeeyo waxaa ka dambeeya in xaal laga dhigi karo iyo in sifo labaad laga dhigi karo laba wejiyaa ku bannaanaa soo ma waa bacda hayr lmutamaxid midii lalahaa wey nakiro maxdiyana ma aha macrifo maxdiyana ma aha taasoo kale maxay ahayd yajuusu fiihi alwajhaan soo ma in sifo laga dhigo iyo in xaal laga dhigo labaa ku bannaanayd isla ayadii weeyo tan tii oo kale waa waxaad leedaha ra'aytu rajula nin baan arkay ninkaasoo yusallii tukanay waa sifaysa qaa'iman maxaa kugu bannaan inaad xaal ka dhigto inaad sifo ka dhigto labadu way bannaan tahay tanna sidii oo kale waa walamaa jaa'ahum kitaabu min cindi illaah musadiqan qiraa'ada dhahaysa xaalaa laga dhigay qiraa'ada musadiqun dhahaysana maxaa laga dhigay sifa haaniya lilkitaabaa looga dhigay idan waa labadii waji waa labada qiraa'o labadii waji ayay kala matalayaan marka musadiqan waa xaal saaxibulxaalkana waa kitaab waa nakira musawiqiisuna waa in la sifeeyo waa la fahamsamaan tusaalahaasi laakiin qiraa'ada mashhuurka waa maxay musadiqun wey walamaa jaa'ahum kitaabu min cindi illaah kitaabkaasoo musadiqun rumaynaya waa sifa haaniya lilkitaab qiraa'ada mashhuurka laakiin qiraa'ada sheikh uu noo sheegay waa midda xaalka ka dhigaysa wuxuu yidhi binasbi markii la aqriyo wa qiraa'ati bacdihim walamaa jaa'ahum kitaabun min cindi illaahi musadiqan ay binasbi waa markii la nasbiyo musadiqan la yidhaha قال رحمه الله ويقع الحال ظرفا نحو رأيت الهلال بين السحاب وجارا ومجرورا نحو فخرج على قومه في زينته حكم كروغ الشيخ رحمه الله أو حالك كسابس انت هذا أنسو مريني أن حال ظرفة أما جار مجرورا وموسى سوشيغي هل كأوحر الشيخ إنه نوغو عدايو حالك مركة قال إنه ظرف نوغو mararka qaarna xaalku wuxuu noqdaa jaarulmajruur ayuu noqdaa idan xaalku wuxuu noqdaa mufrad wuxuu noqdaa jumla wuxuu noqdaa shibhuljumla jumla iyo shibhuljumla jirtay soo maaha shibhuljumlu maxay ahaayeen shibhuljumla maxaa loo yaqiinay aldarfu waljaar walmajruur soo maha isla ayagi weeye marka xaalku mufrad buu noqdaaho waa soo marnay waa mufrad ayuu noqdaa sida laqiitu cabdallaahi raakiban oo kale fa kharaja minhaa khaa'ifan oo kale khaa'ifan hadda xaal waa waa mufrad sooma xaalku mararka qaar jumlow noqdaa asagoo jumlo noqda sheekha tusaalooyin waa noo keeni doonaa qaarna waa soo marnay waxaa lami waxaa ka mid a tusaalihii hadda u dambeeyey kii ka horreeyey ilaa lahaa mundiruun ilaa lahaa mundiruuna jumladaasi waa maxay lahaa mundiruuna waxaan dhahayna soomaha waljumlatu min almubtada'i walkhabari fii maxalli nasbin xaal idan xaalku jumlana waa noqdaa marka saddexaadna xaalku darafna waa noqdaa jaarumajruurna waa noqdaa waa miduu hadda sheikhu ka hadlayo wa yaqacu lxaalu xaalku wuxuu dhacaa buu yidhi darfan darf ayuu dhacaa darfu noqdaa naxwu ra'aytu lhilaala waxaan arkay dayaxa bayna asaxaabi xaaluu ku dhex sugan yahay daruuraha dhexdooda bayna asaxaabi bayna waa daraf soo ma bayna waa daraf ra'aytu lhilaala dayixi ayaan arkay bayna asaxaabi darafkan darfu makaan miya mase waa darfu zamaan waa darfu makaan ilan daruurta dhexdeeda makaan waa bayna asaxaabi ra'aytu lhilaala waa ficil iyo faacil iyo mafcuul waa bayna waa darfu makaan waa xaal min alhilaal ra'aytu alhilaala waxaa laga xaalaynayaa alhilaala ayaa laga xaalaynayaa meeshuu ku tacalluqayana waa maxduuf darafkii iyo jaarmajruurku tacalluq ay u baahan yihiin soo maaha tacalluqiisu waa maxduufa waa mustaqir oo waxay la mid tahay ama markaas soo soo qadaraysa waxaad leedahay ra'aytu alhilaala dayixi ayaan arkay mustaqiran xaaluu yahay dayaxaasi mid ku sugan bayna alhilaali daruurta bayna saxaabi daruurta dhexdeeda mustaqirantan hadda aan soo qadarnay waa caamilka ku camalfalaya darafka meeshuu darafka ku tacalluqaya waa mustaqiranta waa isim faacil soo maaha darafka asuu ku tacalluqaya wa jaaran wa majruuran xaalku wuxuu kaloo dhacaa jaaru majruur naxwu fa kharaja waa baxay calaa qowmihi qowmkiisa ayuu ku baxay fii ziinatihi xaal ziinadiisa iyo quruxdiisa uu ku sugan yahay waa qaaruun qaaruun nin aada iyo aada wuxuu ahaa dhaqaalo u haysta laakiin dhaqaalihii ku kibray wixii ilaahay siiye hantiyaha ayuu ku kibray duqyaan iyo isla weynin iyo kibir ou ka qaaday allah subxaana wa tacaalana wuxuu sheegay inuu ninkani aad iyo aada u dhaqaalo badnaa ina mafaatixahu latanuu'u bilcusbati uli lquwa mafaatixdiisa waa furayaashiisa kaydadka iyo meelaha hantidiisa ku jirto furayaasha uu u haysto waxay ku cuslaanaysaa koox raga oo awood u saaxiiba inay qaadaan waa furayaasha keliya waa waxa ku jira iska dhaaf furayaashii oo makhaasintiisa iyo meelaha kaydka hantidiisa ah haddii qaada la yidhaahdo ragga ragga ragga ugu xooga badan oo hal iyo laba aan ahayna kooxa ayay ku cuslaanaysaa buu yidhi alla subxaana wa tacaala inay qaadaan qaaruun marka hantidaas faraha badan la kibir u ka qaado fa khasafnaa bihi wa bidaarihi alard asoo iskibrinaya oo isjejabinaya ayaa ilaahay dhulka la jaray asiga iyo mulkigiisiiba iyo hantidiisii alla marka wuxuu ka sheekaynayaa soo bixiddii qaaruun qoomkiisa uu ku soo baxay ayaguna ay ku kadsoomeen ay yidhaahdeen yaa layta lanaa midla maa uutiya qaaruun innahu laduu xadin cadiim ma qaaruun wuxuu haystoo kale maa nala siiba yidha waa nin nasiib weyn u saaxiiba dadku ilan adduunyaday arkaan inta badan wax ka gadaalaya kama fakiraan alla wuxuu yidhi fakharaja calaa qowmihi qowmkiisii ayuu ku soo baxay fii ziinatihi xaal uu ku dhex sugan yahay quruxdiisii waa labisan yahay wax la labisto wixii ugu qurxoonaa ayuu wataa ilan hanti uu leeyahay waxyaaba badan oo dad badan aysan awoodi karin oo ziina iyo quruxa asoo ku sugan xagga rukuubka iyo wuxuu saaran yahay iyo wuxuu ku labisan yahay intaba ayuu dadkii kusoo baxay fii ziinatihi jaaru majruurkaasi waa xaal saaxibulxaalkii aawey saaxibulxaalkii waa damiirka mustatirka ah ee huwa ay u noqonaya qaaruunka fa kharaja waa baxay qaaruun calaa qowmihi fii ziinatihi xaal uu ku sugan yahay quruxdiisa wayatacallaqaani waxay ku tacalluqayaan yaa waay waxaa tasniyada aldarfu waljaar walmajruur labadu waxay ku tacalluqayaan bimustaqirin ayay ku tacalluqayaan oo isim faacila aw istaqara ama istaqara oo ficilkii ah ayay ku tacalluqayaan maxduufayni mustaqirka iyo istaqaradaasoo maxduufayni ah laba la xadfay wujuuban loo xadfay waa xadfan yihiin wujuuban baa loo xadfay maxaa yeelay shay ciwad iyo wuxuu ciwad ka yahay layslama sheego labadooda waa in inaan laysla sheegin waay sababtoo ah hadda jaar majruurkan wuxuu ciwad ka yahay soomaha istaqara iyo mustaqirun ayagoo bedelkoodii fadhiyaa shaygii marka bedelka ahaa iyo kii laga bedelayay in labadoodaba la wada sheego lama ogola waxay la mid tahay wixii hadda ka hor aan soo marno ku saabsanaa ishtiqaalkii markaan soo maraynay midka la fasirayo iyo midka wax fasiraya laislama sheego waxaan kaloo munaadaha kusoo marnay yaada xarfunidaha inay ciwad ka tahay adcu soo maahay ficilka adcu waxaa loo xadfay waa wujuuban lama sheegi karo sababtu waa maxay yaadaanaa ka naa'iba idan kii bedelka ahaa iyo kiu bedelka ka ahaa hal mar in laysla sheego sax ma aha tanno sidii oo kale waa istaqara iyo mustaqirun waa la qadarayaa wujuuban baa loo qadarayaa macnaa lama sheegi karo wa waa in la xadfaa wujuuban loo xadfo oo aan la sheegin laakiin meesha way ku jiraan mar walba xagga jaar majruurka iyo darabku wuxuu ku tacalluqayo waa ayaga laakiin waa la xadfayaaho markii la dhawaaqayo dhawaaqa lagu sheegi maayo qaala wayaqacu jumlatan khabariyatan murtabidatan bilwaawi waadamiir waa mas'alo kaloo fi lxaal ku saabsan xaalka markuu noqdo jumla xaalku markuu jumlo noqdo wuxuu u baahan yahay raabit raabit waa mid wax isku xira raabit isku xira xaalka iyo saaxibulxaalkii ayaa loo baahan yahay raabitkaasi damiiruu noqon karaa damiir iyo waaw isla socdou noqon karaa damiir keliya ayuu noqon karaa waaw keliya ayuu noqon karaa mid walba intaas ka midana muxuu yahay raabi wey raabit wey wuxuu isku xirayaa xaalkii ilaa xaalka hadda jumlu noqday jumladan xaalka noqotay iyo cidday xaalka u tahay ayuu isku xiraya rabdi iyo isku xir ayuu u samaynaya wuxuu ka hadlayaa marka hadda shiiqa raabidkii wey wayaqacu wuxuu dhacaa buu yihi wax dhacayaa wey alxaal jumlatan khabariyatan jumlo khabariya ayuu noqdaa khabariye haddaad maqasho halkaan hadda hadalkan khabariya uu ku leeyahay ulama jeedo khabarkii mubtadaha kama wado ee aada soo martay ma aha kalaamka lagu hadlo qof walba oo hadlaya hadalkiisa ayaa laba qaybooda khabar iyo inshaa buu u qaybsamaa khabar waa wax lasoo naqlinayo oo aada khayrkaa ka soo naqlinayso wuxuuna ixtimaalaa sidqi iyo kadib labadaba laakiin markii sidaa la leeyahay culamadu waxay dhahaan biqadi الnadari can kalaami اllahi wa kalaami rasuulihi kalaam ullahi kalaamu rasuulihi ayagu waxaan sidqi ahayn ma ixtimaalaan xagga naga dhiga ayagu waa waxyi laakiin kalaam walboo ka soo hara sidqina waa ixtimaalaa hadduu khabar yahay hadduu khabar yahay sidqina waa ixtimaalaa kadib iyo beenna waa ixtimaalaa macnaheedu waxa waaye sadaqta in lagu yidhaahdana waa suuragal kadabta in lagugu jawaabana waa suuragal idan hadalkaas waa khabar marba haddii jawaabtiisu sadaqta ama kadabta uu noqon karo waa khabar maxaa yeeley hadal adiga kaasoo kaasoo fulay ma ahee waa hadalaa soo noqlinsoo meel ka soo gudbis markaad tidhaahdo zaydun qaa'imun adiga maa iska hadlaya mase warka waa ku dhaafsiisan yahay yaa warka adiga waa kaa gudbisan yahay maxaa yeeley zayd istaagnaantiisa adiga wax kaasoo fulay oo adiga naf ahaantaada kaa yimid maaha ee xaaladaad rabtaa inaad ka waranto zayd uu ku sugan yahay haddaad tidhaahdo zaydun qaa'imun ma lagugu jawaabi karaa kadabta yaa haddaad tidhaahdo zaydun qaa'imun zayd waa taagan yahay kadabta ma lagugu jawaabi karaa waa lagugu jawaabi karaa sadaqtana sadaqtana waa lagugu jawaabi karaa hadalka noocaasa khabaraa la yihahda hadalka noocaasa khabar baa la yidhaahdaa hadalku laakiin inshaaga midka la yidhaha al-inshaa waa wax adiga aada bilaabatay ood abuurtay waa war aad adiga abuurtay waa oo aan ku dhaafsiisnayn oo gadaasha aan laga raadinayn warkaasi sadaqta iyo kadabta laguma jawaabi karo laakiin laa iyo nacmaa looga jawaabi karaa waa kaa yeelay waa kaa diidaa jawaab u ah haddii masalan aan idhaahdo qum istaag istaag waa amar waraan soo naqliya miya mase war iga yimid waay war aniga iga soo fulay waay maxaa looga jawaabi karaa sadaqta iyo kadabta jawaab uma ah laakiin waxaa jawaab u ah inaad tidhaahdo ma istaagayo iyo inaad tidhaahdo waa istaagaya taasaa jawaab u ah laa iyo nacam waaye jawaabteedu kaas maxaa la yidhahdaa sidaa loogu jawaabi karo inshaa haddaad tidhaahdo idrib zaydan zayd garaac qofkaad la hadlayso kadabta inuu ku yidhaahdo jawaab ma aha laakiin muxuu ku dhihi karaa laa buu ku dhihi karaa ma garaacayo aniga zayd waxaa kaloo ku dhihi karaa nacam waan aqbalay amarkaaga oo zayd waan garaacaya inshaaguna waa midkaas marka laa iyo nacam jawaabtuu noqon karaa hadda markuu ku leeya marka sheikhu wayaqacu jumlatan khabariyatan muxuu meesha ka saarayaa inshaa-iyadii meesha ka saaraya xaalku wuxuu dhacaa buu yidhi jumlo khabariya ayuu dhacaa jumladaas khabariyada ah oo murtabidatan ah mid lagu xiray bil waawi waaw lagu xiray wadamiiri iyo damiir mid waaw iyo damiir lagu xiray naxwu kharajuu way baxeen min diyaarihim guryahooda ayay ka baxeen wahum uluufun xaalay kumanaan yihiin ayagoo kumanaan ah ayay guryahoodii ka baxeen kharajuu min diyaarihim kharajuu waa ficli faacil min diyaarihim waa jaaru majruur ku tacalluqaya ficilkaasi wahum uluufun waawgaani waawlxaala la yidhaha wahum uluufun waawgaani waawlxaal ayaa loo yaqaanaa hum hadu waa damiir damiiru munfasilu mabniyu cala dami fii maxali rafcin waa mubtada miimkuna waa calaamat ljamci uluufun waa khabaru lmubtada waljumlatu min almubtada'i walkhabari fii maxali nasbin waa xaal aaway raabidka raabidku waa waawga iyo humta damiirka laftirkeeda ee mubtadaha ah waa mubtada isla markaana waa damiir u noqonaya qoladii baxda ee saaxibulxaalka ahayd hadda kharajuu aw saaxibulxaalkii kharajuu min diyaari wahum uluuf saaxibulxaalka kharajuu waawljamaacaha wa soo maaha saaxibulxaalkaas waawljamaacaha ayaa u noqonaya humtan damiirka xaggee u noqonaysaa kharajuu waawljamaacaha ayay u noqonaysaa idan ha-dan marna waa mubtada damiirkan marna waa mubtada marna waa raabit isku xiraya bayna alxaal wa saaxib alxaal waawga xaalkaana waawga waawga waawlxaalka la yidhahdana asiga waa sidaas oo kale calaa kulli hadda halkan waxaa isla socda waawlxaalkii iyo damiirkii baa isla socda oo raabit ah aw bidamiiri faqad aw bidamiiri xaggay ku cadfan tahay murtabidatan bilwaawi jumlada khabaariyada ahoo waaw ku xiran wadamiiri iyo damiir ku xiran aw bidamiiri ama damiir keliya ku xiran jumlo waxay noqotaa xaalku wuxuu noqdaa jumla khabariya jumladaas khabariyada ahoo waaw iyo damiir ku xiran aw bidamiiri faqad ama damiir keliya ku xiran halkaasay ku cadfan tahay naxw ihbituu bacdukum libacdin caduw allah subxaana wa tacaala wuxuu la hadlayay xawaaya aadam culamada qaarna waxay idhaahdeen ibliisaa ku jiray dheheen waxa loo jamciyo oo asagana saddex ku ah ilaa isna waa lasoo racdeeyey xawaaya aadam iyo ibliis qaar waxay yidhahdeen maye abeesaa la socotay yidhaah mufasiriinta waxyaabahaasay sheegaan culimmada qaarna waxay yidhahdeen xaawaya aadam keliya waaye maxaa yeelay aqaluljamci laba qof waaye jamci laba u yar shardi ma aha jamcigu inuu saddex ya ka badan noqdo sida culimmada qaar ay yidhaahdaan idan jamci waxaa loo isticmaali karaa laba qof jamc way noqdaan tusaalooyin badanaa jira oo ama qur-aanka ah ama sunnada nebiga sala allahu alay slam oo tusinaysa jamcigu inuu laba noqon karo hadda marka ay labadoodiiaan ka dhigaynaa ama waxaa lagu darayaa ibliis oo asna lasoo racdeeyey ihbituu hoobta wey ka hoobta oo ka dega sam- jannadii iyo samadii ka dega bacdukum xaar xaal qaarkiin libacdin qaarka kale ay u yihiin caduwun cadow adinkoo cadow isku ah xaalad cadow isku tihiin degow aawe raabidka ya raabidka damiir keliyaa hadda laga rabaa inuu noqdo aaway kaafka bacdukum ku jira waay ihbituu dega yaa lala hadlayaa waawiljamaacahan waa faacilkii waana saaxibulxaalkii bacdukum kaafkan bacdukum wuxuu ka tarjamayaa ou ka warramaya waawiljamaacihi waay idan asaa raabidkiya bacdukum waa mubtada libacdin waa jaarun majruur caduwunna waa khabarkii xaal qaarkiin qaarka kale ay cadow u yihiin dega bacdukum libacdin caduw jumladaas ka kooban min almubtada'i waalkhabar maxaan leenahay waa fii maxali nasbin waa xaal raabidkuna waa kaafka araabit waa kaafka aw bilwaawi ama waa mid murtabito ah oo ku xiran bilwaawi waawda waaw keliya hadda raabidku naxwu lain akalahu di'bu wanaxnu cusbatun ikhwatu yuusuf oo alla ka warramay aabbahooday waxay ka sasabayaan siduu yuusuf ugu dari lahaa waxay yidhaahdeen lain akalahu di'bu haddii yeeyi ay cunto wa naxnu cusbatun xaalan annagu nahay koox innaa idan la khaasiruun annagu kuwa khasaaraan nahay bay yihahdeen aabbo rag waaweyn baa nahay jamaacayo kooxaan nahay see walaalkan yeey u cunaysaa ilaa asaa yidhi waa u baqayaa markaasay yihahdeen wax cabsiya ha qabin lain akalahu di'bu wa naxnu cusbatun innaa idan la khaasiruun shaahidku waxaa waaye wa naxnu cusbatun naxnudan u noqon mayso xaalkii saaxibulxaalkii u noqon mayso ayada raabid ma noqoto damiirkan naxnu raabidku noqon maayo idan aawa raabidka hadda tusaalahan ku jira waawda keliya waay lain akalahu di'bu wa naxnu cusbatun laamta lain akalahu di'bu ku jirta qasami meesha u taalla wallaahi bay u qadaran tahay allaan ku dhaartay lain akalahu di'bu yani jawaabo qasamkii soo gelaysaa in akalahu intu waa shardiya akalahu waa ficil maadi faacilkiisina aawe faacilkiisu waa addi'bu lain akalahu addi'bu akalahu hadaasi damiirka ku jira ficilka waa mafcuulu bihi damiirka waa mafcuulu bihi faacilkuna waa midka dambeeya addi'bu lain akalahu di'bu wa naxnu cusbatun xaalan anagu nahay koox jumlada jumla xaaliya wa naxnu waa mubtada cusbatunna waa khabarkii waljumlatu min almubtada'i walkhabari fii maxali nasbin waa xaal laakiin meeshaan ishkaala ku jiree dhagta ha loo taago ishkaal ku jira waxaa waaye tacriifkii markaan u noqono xaalka xaalka waxaa la yidhi ou shiiku noo sheegay dib ugu laabta liman baham lima stabhama min alhay-aati imaa min alfaacili aw min almafcuuli aw minhuma halku shiku saas ah soo maa xaalku waa mid fasiraya wixii qarsoonoo qaababa xaguu ka fasirayaa faacilka hay-ad faacilku ka fasiraya xagga hay-ada uu caddaynaayo waa dhanka faacilka ama mafcuulka ama labadaba hadda jumladan wanaxnu cusbatun aaway hay-ada iyo qaabka ay fasirayso annagoo kooxa hadda waxa wax cunaaya ee faacilka ah waa yeydi wa naxnu cusbatun yeydi kuma saabsana yeydi iyo qaabka wax cunaysa miyay fasiraysaa wa naxnu cusbatun mafcuulkii yaa waaye ya ha-da oo yuusuf u noqonaya calayhi salaatu wasalaam wa naxnu cusbatun hay-ada yuusuf iyo qaabkiisa miyay fasiraysaa ayadana ma fasirayso idan waxaa la yih wa naxnu cusbatun xaalkan tacriifkii u banaanka jooga xaalkan tacriifkii ayuu banaanka jooga culamada qaara waxay yihahdeen maya tacrii banaanka kama joogo tacriifkiiye waa la soo qadarayaa oo waxbaa laysku aadinaya oo waxaa leeyahay lain akalahu di'bu haddii ay yaydu cunto wanaxnu cusbatun annagoo kooxa haddii markaas mafcuulka laga dhigo mafcuulkaa laga dhigi karaa saaxibulxaalki waxaan dhihi lahay hay-adan iyo wanaxnu cusbatun waxaa lagu fasiri karaa mafcuulkii lain akalahu di'bu hadday yeydu cunto wanaxnu cusbatun ay xaala kownihi ahaanshihiisa xaalou yahay asiga bitacsiibinaa lahu yacnii annaga kuwa ku wareegsan oo cusbo iyo koox u ah xaaluu yahay haddii yeeyi cunto innaa idan la khaasiruun yacnii xaaluu yahay nebiyullaahi yuusuf midaan annagu u nahay koox xaaluu asigu yahay midaan koox u nahay haddii la cuno sidaa lagu cuno annagaa khasaarna bay leeyihin markaas hay-adiisaa la fasiray soo mahan iyo qaabkiisa yacni yeydu hadday cunto xaal yuusuf annaga nugu dhex jira wa markay cunayso hadduu annaga nugu dhex jiro xaal uu nugu dhex sugan yahay yeeye ay taabato innaa idan annagu waxaan nahay haddaba la khaasiruuna kuba khasaaraana sidaasaa loogu soo qadarayaa bay yidhaha haddii sidaa la yidhaahdo meesha maxaa laga soo dhaliyey waxaa laga soo dhaliyey hay-ada in lagu fasiro mafcuulkii in lagu fasiro mafcuulkii in lagu fasiro ayaa laga soo dhaliyey haddaa rabtana hay-ada di'bigaa ku fasiraysaa waxaa leedahay lain akalahu di'bu haddii yeydu ay cunto xaalka yeydu cunaysana annaga aan koox u nahay asiga wanaxnu cusbatun xaalan annaga koox u nahay asiga haddii yeydu cunto marka maxaa la fasirayaa qaabkii yeydu cunaysaa la fasiraya yeydu markay cunitaanka samaynayso xaal yani hadday cunto xaal annaga aan asigii koox u nahay asigii aan difaacayno hadday yeydu cunto markaas waa mufasira lihayati اlfaacil faacilka oo dibigi ah qaabka wax u cunayo ayay hay-adani qaabkaani fasiraysaa calaa kulin faacilkiina waa loo celin karaa mafcuulkiina waa loo celin karaa hay-adii qaabka laakiin marka ugu horaysood fasirayso waxaa laga yaabaa inaa istiraado meel cidlaa bay dhacsantaha mafcuulna ma fasirayso faacilna ma fasirayso macnaha soo degdegaya saasoo noqonaya marka hore soo maa laakiin sidaa aan hadda u fasirnay markii loo fasiro waxaad ku leexinaysaa yeydii ama waxaad ku leexinaysaa yuusuf calayhi salaatu wasalaam in qaabkii loogu fasiro khulaasada marka darsigeenna xaalka aan hadda ku guda jirno waxna waa soo marno ajruumigii iyo cimriidigii aan ku soo marnay waxna waa dheeri darsiga maanta waxyaabahan soo marno waxaa ka mid ahaa xaalka ama saaxibulxaalka inuusan noqon ilaa macrifa waa soo marna shuruuduhu ka mid ahaan jira saaxiibulxaalka inuu macrifo noqdo laakiin meeshaan hadda waranna laga geliyo waxaa la yihi saas waa qaacidada waa sidaas sheegteen laakiin mararka qaarna nakiruu noqon karaa baa cilmigaasaa nalagu soo faa'iideeyey oo nalagu soo kordhiyey in mararka qaar saaxibulxaalka uu nakiro noqon karo laakiin shardi ay leedahay markuu nakiro noqonayo shardigaasi waa maxay inuu musawiq leeyahay shardi waxa waaye inuu musawiq leeyahay inuu musawiq leeyahay musawiqaadka waxaa ka mid a xaalka inuu ka soo hormaro saaxibulxaalka ka mid a waa tusaalihii shiiku sheegay aan nidhi si uu shiiku u sheegay si ka duwanaa ka fiican in laga yeelo fi daari jaalisan rajulun tusaalahow lahaa wey hadda shaahidka laga leeyahay waxaa waaye xaalkii oo ka soo hormaray calaa saaxibi alxaal soo hormarintaasi musawiq waa waxaa ka mid a musawiqaadka nakirada in la soo dhoweeyo nakirada in la soo dhaweeye markaan nidhaahno dhaweyntaasi maxaa soo gelaya in lagu soo dhaweeyo idaafa in lagu soo dhaweeyo sifa labadaba soo dhaweyn waayo في أربعة أيام سواء ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا من عند الله lagu soo dhaweeyey marka hore nakiradii oo sifadii looga dhigay kadibna musadiqan waa looga xaaliyey musawiqaadka waxaa ka mid ah in nafyi nakirada ka hormaro wamaa ahlaknaa min qaryatin ilaa lahaa mundiruun nafyi baa ka hormaray horumarka nafyigaasi waa musawiq khulaasada marka waxaa waaye saaxibu lxaali laa yakuunu ilaa macrifatan aw nakiratan bimusawiqin intaasaa qaacidada kugu koobantaha saaxibulxaalku ma noqdo ilaa macrifa ama nakira bimusawiq loogu banaynayo musawiq bimacnaa waa mujawiz waa mid banaynaya wey taa waa fahamna soo maaha taa markuu sheikhu ka soo gudbay raximahullah wuxuu u soo gudbay xaalka waxyaabaha uu noqdo waxaan soo marnay xaalka inuu noqdo mufrad tusaalooyinkan ku soo marnay waxaan soo marnay xaalkii oo jumlo ah jumladaasi ficliyana way noqotaa ismiyana way noqotaa wuxuu kaloo noo sheegay xaalku inuu noqdo shibhi jumla daraf ama jaar majruur inuu noqdo ra'aytu lhilaala bayna asaxaab fakharaja calaa qowmihi fii ziinatihi labada tusaale u ka keenay midna waa daraf midna waa jaaru majruur hadday marka daraf iyo jaaru majruur xaal noqdaan waxay u baahan yihiin tacalluq tacalluqu mustaqir ayuu noqonayaa ama istaqara ama marka lagu leeyahay macnaa labada midkaa rabtaa ka dhigaysa waa jaa-iso waa kuu bannaan taha wey inaad isim faacil ka dhigto iyo inaad ficilka ka dhigto laakiin istaqara iyo mustaqir waa laba xadfan wujuubanna loo xadfay maxaa yeelay bedelkoodii ayaa meesha jooga in la sheega ma aha kadib wuxuu sheikhu noo sheegay haddii khabarku uu yacni haddii xaalku uu noqdo jumlo khabara jumlo khabarana waa sharaxnaan u malaynaa khabarkii ma ahan khabarkii naxwaha ma aha khabarkan khabarkan balaaqadaa lagu dhigtaa inta badan kii kutubilbalaaqiga ku sheegaan culummadu kalaamka inuu u qeybsamo khabar iyo insha halkaasi ku sharaxaan kaas ula jeedaahe kii naxwaha ma aha haddii jumladu ay noqoto jumla khabariya jumlada khabariyadana ay tahay mid xaala xaalku hadduu noqdo jumla khabariya raabiduu u baahan yahay raabidku wuxuu noqonayaa waaw iyo damiir ama wuxuu noqonayaa waaw keliya ama wuxuu noqonayaa damiir keliya intaba waa la arkay labadoodoo israaca waawdoo keligeeda damiirkao keligiisa saddex xaaladood soo maaha intuba raabidkii waa noqdaa waa jumladu markay khabariyata raabidkaasaa loo baahan yahay waxaa kaloo jira mararka qaar waxaa suuragala wax raabidaba inaan la sheegin waa suuragal ka qowlihi salى اllahu alayhi wasalam ama kama fi اlxadiid nabiga ala sl hadalkiisa mean waa laga sifeyn asaa laga waramayay sala الnabiyu salى اllahu alayh wasalam qucuuda وصلى وراءه رجال قياما وصلى وراءه رجال قياما wax raabida ma leha yidhahdeen wasallaa wara'ahu rijaal rijaalun qiyaaman haddana maca daalika waa xaal laakiin waxay yidhahdeen culummadu wax walboo la maqlo oo jumla khabariya oo aan raabid lahayn ah jumla khabariya oo aan raabid lahayn ah cafan tusaalahan hadda aan sheegnay masaladan kuma saabsana wuxuu ku saabsan yahay musawiqaadkiiu ku saabsan yahay tusaalahaas musawiqaadka ku saabsan yahy hadda waxaan ka hadlaynaa soomaha raabidkii musawiqaadkaa geynaysaan tusaalahaasi yacni waxaa la yidhi nakirada markay saaxibulxaal noqonayso waa inay haysato musawiq soo maaha nakiradu markay saaxibulxaal noqonayso waa inay musawiq haysato waxaa dhici karta nakiradii oo saaxibulxaala musawiqna aan lahayn xadiidku markaasuu tusaale u yahay nakiradii oo saaxibulxaala musawiqna aan lahayn macnaha waxaa la arkaa nakira saaxibulxaal ah musawiqna aan lahayn xadiidkaana tusaale u yahayo wasallaa waraa'ahu gadaashiisa waxaa ku tukaday rijaalun rag ayaa ku tukaday qiyaaman xaalay yihiin raggaasi kuba taagan qiyaaman yaa laga xaalaynayaa yaa qiyaaman yaa laga xaalaynayaa rijaala laga xaalaynayaa musawiqaadkii wax ka mida miyaan haynaa ma hayno taas waa tusaalaha ee ma ahan raabidka xadiidku wuxuu tusaale u yahay nakira saaxibulxaala musawiqna aan lahayn tusaalaha u noqdee qaacido miyaan u qaadanaynaa qaacido miyaan u qaadanaynaa ma waxaan leenahay saaxibulxaalka mararka qaar nakira u noqdaa musawiq la-aan culo waxay yidhahdeen maya arrintan waxaa la leeyahay waa samaaco waa la maqlay naxwaha waxaa jira in badanna waa ku arki doontaan qiyaas iyo samaac wax la yidhaahaa jira wax la qiyaasto oo hadda qawaacidda aan or dhan qiyaasay ku dhisan yihiin aan soo marnay iyo wax waa la maqlay la yidhaha waa la maqla maxaa loola jeedaa kelimadii la maqla keliya sideeda loo daynayo wax kaloo looga qiyaasanaya male ayadii keliya lagu ekeyna macnaheedu waxaa marka xadiidka maadaama uu ku yimid asiga keliya lagu ekeynaya qaacidadeenna naga buri maayo qaacidadeennu maxay ahayd laa yakuunu saaxibu lxaali ilaa macrifatan aw nakiratan bimusawiqin qaacidadaasaan hayna soo maaha qaacidadeennu sidii noogu jirtaa hadduu qofi tusaalahan noo keeno waxaan leenahay tusaalahani waa samaac laa yuqaasu calayhi waxba loogama qiyaasto sidaasaa loo maqlay waxaana looga qiyaasan maayo saasaa leeyahy taas marka waa tusaalihii aan usoo noqono marka raabidki raabidkii saddex uu ahaa jumla khabariya markay xaal noqoto saddexdaasi mid ka mid ah waxaan dhihi laha saddexdaas xaalad mid ka mid a waa inay ahaato in waaw iyo damiir isla jira ay raabid noqdaan in waawda keliya ay raabid noqoto in damiirka keliya uu raabidkii noqdo waa la fahmay soo maaha mararka qaar waxaa hadda tusaalaha sheikhu noo sheegay wax ficila ma ku jiraa ya jumla ficliya ma ku jirtaa wax jumla ficliyaa kuma jiraan saddexda tusaale uu noo sheegay kulligooda waa jumla ismiya waa waxa khabar waxa xaalka noqonayaan sheegaya jumlada xaalka waa jumla ismiya wahum uluufun jumla ismiya waa bacdukum libacdin caduwun waa jumla ismiya wa naxnu cusbatun jumla ismiya wa jumlada ficliyada ah gaar ahaan ficilka maadi markuu xaal noqonayso qad ayaa lala xiriiriyaa sida qaalibkaa qad ayaa lala xiriiriyaa waaulxaalkana waa galaa oo waa la socdaa qadna waa lala xiriiriyaa kharajtu min albeyti waqad qaama zaydun ayaa leedahay gurigii ayaan ka baxay waqad qaama zaydun xaal zayd uu taagan yahay yani markaan baxayay zayd waa taagnaa waay markaan baxayay zayd waa taagnaa waay qad ayaa la xiriiraysa jumlada xaalka noqonaysa ee ficilka maadiah haddii qad aysan lafdi ahaan ula xiriirinna macno ahaanaad ula xiriirinaysaa markaad laqbaynayso ama aada fasirayso qadda waa usoo qadaraysaa idan marka jumlada ficilka maadiya markay xaal noqonayso waa in qad la xiriirto lafdi ahaan inaad ula xiriiriso ama inaad usoo qadarto labadu mid un bay noqonaysaa ee qad baa la xiriiraysa oo waxaad leedaha maalan kharajtu min albeyti wa qaama zaydun haddaad tidhaahdo markaa fasiraysa maxaa leedaha kharajtu min albeyti gurigii ayaan ka baxay waqaama zaydun ay waqad qaama zaydun waa usoo qadaraysaa qad markaa macnaynaysa haddaad xataa hadal ahaan uga saarto taqdiir ahaan waa u keenaysaa hadhowti marka ficilka maadi markuu noqonaayo xaal maxaa la xiriirsamaya qad oo taxqiiq faa'iideynaysa ayaa la xiriirsamaysa imaa lafdan wa imaa taqdiiran lafdi ahaan inaad ula xiriiriso ama taqdiir ahaan inaad usoo qadarto labada mid un bay noqonaysaa halkaa waxaa noogu dhammaaday xaalkii ayaa noogu dhammaaday wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin